halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha efmyada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan saacadduna haatanna waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa jimco afar iyo tobanka bisha janawari sanadkuna waa laba kun iyo laba iyo labaatan idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandurey qodobada dhegeystayaal idaacaddeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aannu ku eegino kaalinta ay riwaayadaha iyo jilitaanka soomaalida ay iyagu ku leeyihiin dhaqanka iyo sooyaalka soomaaliyeed
linku marka annaga wuxuu noo qaabilsan yahay oo soomaaliyadu noo qaabilsan yahay waa fariinta meesha lagu gudbiyo ama suugaan oo dhanba horta buu ka mid yahay laakiin fariinta ayaan ku gudbinnaa iyo waxa ay ka hadlayso
heesihina kama maqno barnaamijkan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo ciidamada ammaanka ee dalkaasi suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka kaga ilmaysiisa waxay u adeegsadeen si ay u kala eriyaan dibadbaxayaal caasimadda dalkaasi ee khurtuum oo ay kubanaan qof ay isugu soo baxeen waddooyinka shalay iyagoo ka soo horjeeda afgembigii geliyey dalkaasi ismariwaaga sida ay sheegeen dadka dhaqdhaaqayaasha ah sarkaal sare oo booliiska iyo qof mudaharaadaya ayaa la dilay sida ay sheegeen maamulka iyo koox caafimaadda banaanbaxyada ka socda khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan dalka suudaan ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo shan iyo labaatankii bishii oktoobar markaasoo militariga ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayey ra-iisul wasaare cabdalla xamdooga mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa socod waxa ay ku mareen goobo kala duwan oo ka tirsan khartuum iyo magaalada mataanalaha ee umudurmaan sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka ammaanka ayaa aada loo adkeeyey waxaa sidoo kale mudaharaadyo ay ka dhaceen gobolka galbeedka darfur faransiiska ayaa la sheegay in uu u ogolaan doono dadka safarka kaga imaanaya dalkaasi britain ee iyagu laga tallaalay cudurka covid sagaal iyo toban inay dalkaasi yimaadaan iyaga oo aan iskarantiilin ama aanay bixin sabab sax ah ee safarkooda sidaasna waxaa sheegay shalay ra-iisul wasaaraha faransiiska jan casteg bartamihii bishii desembar ee aynu soo dhaafnay ayaa faransiiska waxa uu xadiday waxa ay markaas u arkeen sababo saxa oo loogu safro waddankaasi in qofka la geliyo karantiil afar iyo labaatan saacadood ah marka uu yimaado dadaaladaasi oo ay ugu talagaleen in lagu yareeyo faafitaanka cudurka nooca omicron kaasi oo aad ugu faafay u k dhammaan dadka ka imaanaya britain waa in ay soo bandhigaan baaritaano caddaynaya in qofka uu ka fayow yahay viruska taasi oo la sameeyey afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay warkiina waa dhaga intaas haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinayaa oo noo soo diyaariyey wariyaheenna khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijka oo ay marti iigu yihiin cabdiweli yuusuf isaaq iyo bishaaro axmed gurxan oo ah dhallinyaro hala abuuro dhanka dhaqanka kala duwan ee soomaalida ah waxaynu oga hadlaynaa muhiimadda ay dhaqanka soomaalida ay u leedahay riwaayadaha iyo jiliinka iyo qeybaha kala duwan ee suugaanta ee dhaqanka soomaalida kusoo dhawaada marka hore barnaamijka cabdiweli aad iyo aad baan ugu dhowahay aad baana ku salaamaya v o a laanta v o a da afka soomaaliga iyo qadar maxamed xaalid labadiina sidoo kale walaalaal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan ugu dhowahay v o a da iyo qadarba aad baan kusoo dhaweyneynaa anagana
ugu horeyn cabdiweli waxaad noo sheegtay inaad samaysaan riwaayadaha dhaqanka ka turjumaya ee soomaalida magaalada nairobi aad ku dhigtaan
waxaa la yidhaahdo horta dhaqanku afkaynu ka sheegnaa laakiin waxay u baahan yihiin dadka in la baro dadku ma aysan helin waqti ay ku bartaan lakiin annaga waxaan fursad u helnay wixii aan waalidiinta ka maqalnay iyo wixii aynu badanaa soo warinay iyo wixii aanu soo gaarnoon lahayn inaan dhalinyarta barno uga faa'iideyno maadaama aysan haysan dad kale uga faa'iideeyey annagu marka aan si ilis xeelqaana aan ku dardargelino dhaqanka annagu aynu leenahay iyo weliba hiddaha oo wada socda jiliinku marka annaga wuxuu noo qaabilsan yahay oo soomaaliya o dhan u qaabilsan yahay waa fariinta meesha lagu gudbiyo ama suugaan oo dhanba horta buu ka mid yahay laakiin fariinta ayaan ku gudbinaa iyo waxa ay ka hadlayso marka jiliinka waa qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee bulshadu ay wax ka dhex arki karto ama dhaqankooda lagu baran karo qofka xataa aan u dhalan waay meesha uu ku ogaan karo dadkan waxa ay aaminsan yihiin iyo waxa dhaqankooda uu yahay iyo sida ay u nool yihiin iyo asaliyan meesha ay kasoo jeedaan xataa marka annagu fursadda waxaan u aragnay inaan uga faa'iideyn karna bulshada maadaama ay jiraan jil cusub oo kusoo biiraya annagana aan dee gabaabsi baa nahay oo dadkii hore wax aan ka helnay keliya ayna soo gaarayaan aynan dhaqan dhammaystiran soomaali leedahay aanan haysan marka intaa un baanu u aragnay awooddii ugu badnaydna waxaan saarnay sidaan kusoo noolan lahayn hiddaha iyo dhaqanka soomaalida maxaa khaasatan aada xooga saartaan
waxaanu xooga saarnaa oo hadda si ahaanteedna awoodda noo saaran barashada hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed oo ah afka kow afka waxyaalaha aynu gaarka u leenahay hiddaheennu yahay hadday noqoto cayaaraha hadday noqoto dharka hadday noqoto deegaanka hadday noqoto dadnimadeenna waxa aynu leenahay marka annagu waxaynu awoodda ugu badan saarnaa baridda dadka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waa madasha ugu weyn baan oran karaa ee maanta hadda east africa gaar ahaan nairobi ku taala ee wax lagu baro sidaa wax loogu barto more than eighty arday siddeetan arday wax ka badan baa ka barta oo xataa qayb ka midayna ay banaanka ku bartaan qaybna ay gudaha ku bartaan marka jiliinku waa qayb naga mida oon ku gudbino dee fariintii hibadeeni baan ku gudbinaa dadkaan ugu gudbinaa masajka iyo waxa aan ka hadlayno aan nala joogin iyo kuwa nala joogaba inaan dareen ku gudbino marka waxaan awoodda ugu badan aan gelinaa waxay tahay kobcinta fikirka dhalinyarada oo ku salaysan dhanka dhaqanka waxaan siinayaa bishaaro kusoo dhow waan dhow walaal sidoo kale aniga waan ku dhowahay kooxda dhaqankan ka mid ahay ee cabdiweli hadda suuquu sheegay ee dalsan baan baan ka mid ahay aniga markaan dalsan imaanayay qof bilaadan hataa lama hadli jirin haddana dhiirigelin badan ba isa wakaas aniga maslaxa saaranba hadda jilaaga ah markamaxaad dishaa waxaan jilaa riwaayadaha oo riwaayadaha ay kale yihiin tii miiga ahayd oo macnaha dhaqankii miiga midna dhaqankii magaalada ah adig qeybtii oo abwaanka ii dhiibo yaan jilaa inta badan oo geeraaraha ku jiraan oo waxyaala badan ku jiraan ani maalintii dalsan iigu horeysay riwaayad aan jilo horta dalsan baa iigu horeysay maxaa laa maslax aan mikrofoon ku qaato oon bulshada kasoo hormuuqdo marka maasha allah horta dhiirigelin weyn yaan kooxda dalsan ka helay riwaayadaha iyo geeraarada aad samaysay ama aada jishay haddaad nala wadaagto maxaa kamid ah geeraarka ani ma sameynin riwaayadan ani ma sameeya abwaan baa sameeyo io dhiibo abwaanka kaalinta oo riwaayadda markaa iiga dhiibaan kasoo baxaa ee aada jisho aan ka wadaa haa riwaayadda geeraarka markii iigu horeysay abwaan abwaan looyala dhaha ii dhiibay waxay ahayd maxay dhaqankii shalay shukaansigii shalay iyo kii maanta marka kii shalay baan ani jilay because dee dhaqankii miigaan haystay oo ma ahayn qof magaalo ku barbaaray ma ahayn magaalada anagoo toban sano ka weyn baan soo galay dhallinyarada magaalada ku nool inta badan waxaa la yidhahdaa dhaqankii bay ka tageen dhaqankii bay dayaceen ka waran marka maxaad dareentaa adigoo dhaqankaagii kusoo qaatay miyiga magaaladiina dee wax badan xoog badan ka haya haddaad isbarbardhig ku samaysid ana horta magaalada xilligan soo galayay toban saddex iyo toban sanaan jiray aan nairobi imaanayago magaalo kale kuma dhahaye oon kasoo tegay wadankii aan kusoo barbaaray iyo dhaqankeeni aan imaaday marka dhalinyarada horta waxyaalo badan inay dhaqankooda haystaan waan jeclahay markaan arko qof dhaqankiisa iyo afkiisa hooyo xataa aan ku hadlayn an markaan arko waxaan dareemaa qiiro badan waxaan dhahaa wadankiina burbursan maa ku yeelayo marka waan dareemaa qiiro badan waxaan dhalinyaro badan aan ku dhiirigeliyaa jirta aniga aan dhahay dhaqankiina ha ka tegina ee, afkiina hooyana ha ka tegina afka iska barta laakiin afkiina hooya ha ka tegina marka qiirooyin waa dareemaysaa adiga waad fahmaysaa kole qof soomaaliya tahay ee, marka sidaasaan aniga ku dhiirigeliyaa dhalinyarada inta badan xataa gabdhaha ila degan intaan ragga la gaarinba wakaas maadaama ee, ruwaayadaha aad wax ka dishay ay ka mid ahaayeen kuwa ka hadlayay guurkii hore ee dhaqanka soomaalida ka waran ee, had- isbarbardhig kan maanta haddaad ku samaysid maxaa si- maxaa ku maxaa kuu baxaya maxaa kaaga baxaya wallaahi ani hadda horta kan maanta iyo kii shalay markaan ani ahaanteyda maskaxda inkastoon ani aan mii anoo weyn aana joogin oo shukaansiga miyiga aan soo arkin ilaa kuwaan fahansanahay shukaansiga miyiga iyo kan magaalada shaqa iskuma laha maadaama hadda uu casriga isbedelay oo noocyo kala noqday oo social media la wada galay oo adiga markaad miyi ka hadasho lagu leeya bismillah maawar baa ta naga aamus mase waxaa tahay reebaadiya lagu leeya marka aniga dhaqankii horaan wallaahi aad aan u taageeraa waan jeclahay dhaqanka horaan weli haystaa ma jecli dhaqankayga inaan ka tago cabdi weli een, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo kaleeto haddaad samaysaan maxaad ka samaysaan qeybahe
cayaaraha hidaha iyo dhaqanka waxaan ka sameynaa intii aan horta aan garanayno Een, amaan deegaanadeeda iyo dadkeedu ay nagala joogaan oo wax badan ka ogaanay aan ka baranay Een, cayaartu een, markii la yidhaha hiddo horta wixii la yidhaahdo een, iyo dhaqanku labay kale yihiin oo dhaqan waa wixii aanu ka wada simanahay soomaalida ana laakiin hiddaha een, dadka deegaanada kala jaarjaarka bay ku xiran tahay sida ay u isticmaalaan Een, laakiin cayaaraha dhaqankan hadda xarunteena ka baxa ee ugu weyn waxaa ka mid ah cayaarta la yidhaahdo dhaantada hirwada saylicda batarta jaandheerta een, waalada welisiqada saarka gidoonka een, kabeebeyda een, cayaarta la yidhaahdo gaalisada intaa iyo dee wax dee si tiro badan oonu bixina baa jira oo aanu xarunta ka bixino marka waxay ku xiran tahay hadba deegaanka fikirka aan ka haysano iyo aqoonta intaad leegtahay midda labaad een, wixii markaad bixinayso ay dad aad barayso waxaad u baahan tahay wax reality ah oo xaqiiqo ah inaad qofkii baraysid maaha inaad tirahdid sidaan baan u malaynaya inay u taalay cayaarta gaalisada Een, gaalisa inta badan waxaa laga dheelaa gada iyo nawaaxigeeda Een, haddaad tiraha gaalistan marka dad baraya waa inaad deegaankii gaalisada laga cayaari jiray aad taqaana aqoon dhaba u leedahay dhaantada markaad baraysid waa inaad dhaantada aqoon dhaba u leedahay deegaanka kilinka shanaad iyo wixii mudug qayb ka mida iyo galgudud baa wax laga isticmaalaa Een, waalada iyo welisiqada iyo saarka koonfur bay ku timaadaa mudug bay kasoo bilaabataa ilaa koonfur baa laga isticmaalaa Een, heelada iyo jaandheerta iyo batarka waqooyi baa laga isticmaalaa marka deegaanku een, midba waxbuu leeyahay haddana waxaa kaloo intaa isu keena hal mid oo keliya nagu filan markaad fiirisid calashan hal mid oo keliya naga badan annaga ahaan laakiin waxaan u baahan nahay een, cayaaraha dhaqanku waxay lahaan jireen wax lagu garto astaan gooni ah laba beelood tusaaleahaan miyiga markuu degan laba beelood oo isu hubaysan oo islaysa markay aroos iskugu yimaadaan ee halkaa ku cayaartumayaan goobtaasu ma ahaan jirin goob dagaal ayadoo hadda la isdagaarsan yahay laguma kala maadan jirin lama kala cabsan jirin Een, qolaba waxay soo bandhigi jirtay waxa ay caanka ku yihiin kuwa geela la geelay ku faantami jireen kuwa ariga la arigay ku faantami jireen kuwa hawd jooga hawd bay ku faantami jireen kuwa een, jooga banaan jooga banaan iyo eh, dhul ciid bay ku faantami jireen marka eedna waxaad dareemaysaa marka intaa waxaa isu keenaya rabitaan gooniya markay dhaanta lagu baro oo haddana lagugu daro tan rabitaan gooniya kuu siyaadaya ardayga rabitaan baa u siyaadaya inuu barto dhaqankiisi laakiin hal mid haddaad tira waan baraya ama waan ugu celcelinaya waxaad xoogaa moodaa inuu ka dareemayo cabursanaan ama waxaad ba ka dhigaysa hadee qof faqiira oo dee intaasoo dhan asagoo heli kara inuu barto haddaad in yaroo kooban bartid Way.
dee waad faqiir baad ka dhigta qofkii aad baad u yaraysa waaya haddii aad nala wadaagto qaar ka mid a hal aburada aad samaysay Een, suugaanta aan sameeyey de horta waa iska bad oo ma koobno ilaa iyo inta aan diiwaan geliyey oon meel ku hayaayo waa afartan iyo toddobo maanso gabay iskugu jirta si guud maanso laakiin jiiftiya gabay iskugu jirta Een, heesaha inta badan iskuma waclin laakiin waxaan soo qabanayaa caawayto dee maadaama aan barnaamijka ka hadlayno maanso la yidhaahdo gobay liic oo ha jabin Een, gobey liico xajiim waxaan uga hadlayay dadkii dhallinyarada oon la joogan iyo bulshada soo socotay iyo jiilka koraya baan waxaan fiiriyey waxaan is idhi annaga aniga tusaale ahaan waxaa la iiga sheekeeyey taariikh dadkii iga horreeyey ama ayagiioo nool aan soo gaaray ama ayagiioo dhintay laiga sheekeeyey lakiin waxaan isweydiiyey jiilka naga dambeeyayo awowahood looga sheekayn maya aabayaashood baa looga sheekaynaya maxay la bari doonaa iskoolada maxaa lagu dhigi doonaa maxaa lagu bari doona marka intaasa waxaan concept yar waxaan ka qaatay war dadka balkor ha dheheen hadday aniga sayidkii gabayadiisii iyo raago ogaas iyo qamaan iyo aan saahid aan haysto aan gabayadoodii aan haysto waa inaan helo kuwa cusubna waa ina helaan dhahan hebel intaanaan ka dhaxla maansada gobey liicoo hajibin baa layidhaha waxay tidhi dibnuhu gabay bay rabaan intii guja nacas ku jiro geeraar jiiftaan muhdaa inaan ku salaaxa guran xiski guray baan rabaa inuu gaagaxu ka bao han iyo gudashaan lahayn gardaadiid fog baan lahayn guurtiyo oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn aqoon garashaan lahayn xusuus la gocdaan lahayn halyey guntadaan lahayn go'yaal laba qayda iyo hangool galanaan lahayn gashaanti waxgoyse iyo gabdhaan lahayn reer ka dhaqa xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn intaas baan garabsan jiray go' shaal baa igu dadnaa xumaan maan gooban jirin maantana gablan baan ka ahay guyaal cilmigii tegiyo dhacdada maan guuriyo marnaba buugaag ma gelin taariikh maqal lagu guntaan ku gogaalaysan jiray sidaynu hayna annagu de waa taariikh afka unbaa nalooga sheega weli ilaa haddeertaan dhallinyaradaas waxaan barayna ma hayna buug aan dadka ka barno naloomaba qorinba ka gudub ila gara xujada gunnimo ka xoro waxgarad nin eexgalaybaa gubtee nin caaqila wuu gudaa gartaa gadgadoonka jira waxaan lahayn geesiyaal gumaysiyo ciilnib ah birlabaan loo geli karayn axmed gurey waan ogayn wuxuu gaalada eryo galbeed iyo jaad ka riday haddana gallad sharafla iyo wuxuu soo hooyey guul daraawiish miyay gafeen go'aankoodii adkaa waxay guulaamo iyo jeeshkii hadba guluf ridaan waatay go'aamadii galbeed waatay go'aamadii nacbeed gumaysihii soo gabyiri dalkeennana gaabiyo shantaa gobolgobol u jaray diideen go'aanadii nacbeed warxumo iyo waa maanse guud baa laisku yirahda wixii sugaan oo dhan baa maanse la yihahda waa jiifto waa jiifto dulucda ay ka hadlayso maansadu iyo ujeeddada aan ka hadlahayo haddaan guurow tirshiya haddaan is idhaahda gabay araar kuma gaari kara halkan gaardiga la rabay geedigu kuma samahayaan haddaan gurgurshaa la wadan cadceeddii gelin shidnayd haddii galbalkeedu dhaco gudcurku ciil buu ku badi intaas intaas waa goosankii wixii laabtayda gubay waxaanse gandoob ku xiray sugaantii galab carrow haddaad garatana ku guur ka dhiga gaadiid waxtara golxii haysku yeelin tuur waxaan kaa go'in marnaba adduunka giraangirtaa hillaaca galbeed ka baxay ayuu hanku goobayaa waxaan gooboontaba dadkii gacal wada ahaa kartida garashada lahayd miyuu halgamaa guraa geedkii ciinbaa baxee gunnada ma ku faantana ujeeddada waxaan tusayay dadkeenna sida badan de taariikh ma hayna waatana taariikh maqal lagu guntaan ku gaalaysan jiray dadkeennu ma hayaan shalayto dhacdadii dhaqankeenna waxa maanta ta dhaawaca u keena waxaa ka mid ah horta marka hore afkaa lagu hayo ma ahan taariikh qoran iyo rikoordho kama qorna oral buu ahaa oralku durbo waa la hilmaamaya horta waa afkii waxaa kaloo tirtiraya adigoo haddeertaan weriyaa tahay markaad u baahan tahay dhaqanka baaritaan ku samaysay riwaayo aniga aad iga warisay ayaad kana si kale uga warisa kaana si kale marka waxaa kuu soo baxaysa inay tahay waxaan la isku raacsan ayadoo wixii muhim yihiin inaad ka tagtid baad danta ku bidaysa waayo maadaama aan la isku raacsanayn sidaa darteed marka dadkeenna dhallinyaradeena waxaan tusayey dadkeennu waxa ay ahaayeen haddaba annagu dee ayagii baana dhalay bini aadan baan nahay qofkuna wuxuu ku abtirsadaa waxa uu yahay waxa aabbaha uu yahay baad ahaanaysaa marka dhallinyaradan waxaan tusayey in ayaga laftirkoodu la imaan karaan halgan cusub iyo nolol cusub iyo jadwal ayagu ay dejiyaan ee raynrayn leh bishaaro ma jiraan waxaad adigu samaysay oo dhaqanka ku saabsan aniga waxaan sameeyey oo dhaqan ku saabsan ana horta riwaayada ana aan samaysto way jiraan oo youtube-kayga yaalo maadaama aan social media hadii ku jira inaan youtube iska samaystaan jeclaystay youtube-kayga riwaayada ana aan u samaysto way jiraan maxaa marka ay ka hadlaan inta badan kuwaas riwaayadaha waxay ka hadlaan inta badan dhallinyarada dhaqanka ka dhuntay iyo riwaayad mid ka hadlaysaa waxay ka hadashaa ragga ayagoo wiilasha aan waxba haysanin ay gabar jeclaadaan bay ka hadlaysaa mid gabadhi markay jeclaadaan waxay kuleeyahay wiilka abaaya lambarka si uu ku qaato garan waaya gabadhii oo la arka ama inay meerad joogto ama hooyadeed la joogto wuxuu leeyahay waxaas iga gad wixiina awood uu ku gato ma haysto ma dhihi karo gabadhina wuu jecel yaha ma dhihi karo lacag ma haysto marka markaan dhalinyaro badan aan sii fiiriyey oo siday u dhaqmayaan iyo sida yiinaa arkay yaan ka sameeyey ruwaayad waxay ku saabsan tahay maanta gabdhihii soomaaliyeed oo yaryarka ah oo maxaa la dhahaa garoobada u batay iyo ka hadlaysay Eh, markaan waraysi ku sameeyey dad aday iga weyn oo jilaayaal ahoo waqti badan soomaaliya wax kasoo jilaya ani maskax ahaanteyda laakiin soomaaliya u fikiray inuu burburka soomaaliya u keenay garoobka faraha badan ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka sidee isku tihin hiddii dhaqanka walaahi hiddii dhaqan ani markaan miiga jooga horta aada iigu dameysa haddana waan bartaa oo beenkuuma sheegaya xaruntan ka mid ahay ee dhalinyarada wax barataan ka mid ahay marka hiddii dhaqanka dhaantooyinka bilaa muusigta horta aad anaa hadda dhaanto bilaa muusig hadda ka hor aan tartan ku galaa jirto oo abwaaniinta dhan ay dhaheen maxaa la dhahaa abwaan hadda kaa dheerildo halkan ka salaamayo adeerkaya oo i dhahay anaa wax walba kuu qabanaye fanka kusoo biir anaa ma jeclaysanay fanka inaan kasoo dhex muuqdo marka dhaantadaas anaa yaroo todab jiraa madaxa ka xidfiye islaan habartaya walaalkeed u qaada marka habare markay walaalkeed u qaaday anaa waxaan jeclaysta in aan qaado hataa maalin hore igu haysato xelad mayaa dhaantadas social media ugu wareejinaysaa marka dhaantadaas waxay ahayd inaadaro afmado adaanoonka ku jeclaa jabadyaa la daaga yaa jidaar lamara indhajalan qalooho yalla shuba jacayl inkiidin bartaaba meelah kama bexe biwaayo maxaad isku keen barteen
marka eh, maxay ka hadlaysaa hadaa sharaxdo waxay ka hadlaysaa maashaas adig haddaan hadda ka hadlan waxay iska noqonaysaa hor sheeko iska shukaansi camal ah ay ka hadlaysay laakiin habarirtay waxay ahayd walaalka markii u qaadaysay reero aan jaarnahay oon isdhaldhalno aadaan isku dhalnaa habartii qabay reerihii iyo reerkaas dagaala markay isku dhaceen baa marka waxaa layidhi wiilashayb la dhashayba hataa aan laynaa layidhi marka habar ani markaas taa gurigeedaan ku noola markii sidaa la dhahay walaalkeed bay soo badbaadi walaalkeed markuu badbaadiya habartii markaa la abuurad bay ahayd waxay samaysay dhaantii ka samaysay inuu walaalkeed soo badbaadi waxay ka soo qaadeen nin shukaansanaya camal marka habar wixii way samaysay laakiin halkii bay kaga tagta anaa laakiin aada u xidfisnaa marka weli way socotay oo waxay ahayd halii ugu dambeeyey wiil iyo gabar bayna ahayd laisku dhidhiibaana alaka haddii wiil ma hayna anigan weeye waxay ahayd halii ugu dambeeyey ee shanta saacee dambana shubku xumau tunaa shanta saacee dambana ma yar sheekaysanaa macnaha waxay ka hadlaysay sheekadaas ani adiga anagoo dadkiina ogeyn walaalkayo shir ma yar yeelanaayo macnaha meel intaan wada fariisano sidaad ii badbaadisay ma ka wada hadalnaa yay ahayd laakiin dhalinyarada inta badan hadda jacayl bay u bedeleen waxay ka dhigaan wax shukaansi camal ah sidaasay ahayd dhaantas si ku saabsaneed waay waa mahadsan tahay Eh, cabdiweli maxaa idinku dheliyay inaad dhaqanka dhalinyarada sii bartaan nairobi ku nool Een, waxaa igu dheliyey horta markii hore anigu waxaan ku bilaabay anoo shan iyo toban sano jiraba waxaan ku bilaabay u dhaqdhaqaaqida dhalinyarada Een, shan iyo toban sano waxaa kasoo wareegatay baanu malayn shan iyo toban sanaan ku bilaabay hadda waxaa kasoo wareegatay aanu malaynayaa saddex iyo toban sano saddex iyo toban sana waxaan ku shaqaynaya anigu volunteer iskaa wax u qabso oon bulshada soomaaliyed ugu shaqaynayo xataa marka hal abuurkaygu muusa shaac baxsanayn oo aniga xataa laftirkaygu hibooda way igu jirtay dee laakiin maanan bandhigi jirin sugaanta xataa maanan soo saari jirin bulshadii marka markaan ku batay oo dee shaqo walba noqday oo cabdiweli soomaali ii baxday oo ay shaqadaydii baatay Een, oon maalinba tiim cusub lasoo shaqaynayo iyo hawl cusub iyo meel in anugu inta badan waxaan jeclaa in dadka soo dhiso Een, inta badan dad caalanka raadiye mayi saddex iyo toban sana fan iyo waxaan ku dhex jiraa bulshada haddana ma jecli inaan warbaahinta iyo aad la ii sheeg sheego laakiin waxaan jeclahay dad aan wax soo baro hadda waxaa jira dunida heerka gaari oo dhalinyarada soomaaliyada iyo bulshada soomaaliya xataa siyaasadda soomaaliya ku biiray oo xataa xilal waaweyn ka haya marka waxaan jeclahay inaan dadka sidaa kusoo dhiso ujeedkayga koowaadna saas ahaa kadibna dad badanoon isla soo jaan qaadnay baa jiray laakiin gaar ahaan kooxda hidaha iyo dhaqanka een, raggii fikirka keenay baan kow ka ahaa annagoo saddex nin aan ku bilownay nin leeyahay maxamed jaac abdulaalo halka aan ka salaamayo oo raadiyaha puntland ka shaqeeya xarunta garowe jooga Een, nin saaxiibka isagana aan halkan ka salaamaya abwan qaansan leeyahay xamar jooga Een, iyo anigaa maalin sheekaysanay dhalinyaro soomaaliya waxaan arkay oon macalin u ahaa oo dadkii maamulka u ahaa in ay aad uga amartaaglaynayaan xataa casharada aan bixinayno soomaaliga ah qayb ka mida laga ilaalinayo in la baro waayo qofku markii wax la baro maskaxdiisa furmaysa sidaa darteed baa waxaan neerooniyow sidaan dee ma noqonaysa inagu dadka inaan wax barnaan rabnaaye xataa macalinnimadeeni waxaan arkay la kontroolaya gaar ahaan aniga oo macalin ahaa oo lala kontroolaya waxaan arkay laleeyahay sidaan ka hadal adiguna dad badarta in wax bartid qofkaana wuxuu rabaa inaan sida dad wax gooniya u bartid sidaasaan waxaan ku keenay inaan dhalinyarada soomaaliya u furno madal ay iskugu imaanayaan dhammaantood iska dhex arki karaan kuwaasi waxay kala ahaayeen dhegaystayaal cabdiweli yuusuf isaaq iyo bashaare axmed gurxan oo ka mida dhallinyarada hal abuurayaasha ah ee ku nool magaalada nairobi waxayna labadooduba ay ka tirsan yihiin xarunta dhaqanka ee dalsan oo ka dhisan xaafadda islii islamarkaana ah xarun dhaqanka soomaalida lagu baro dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamij kan la mid ah nabadgelyo
hadal maxamuud xareed ayaana soo jeedinaya barnaamijkaas sugaalka dhaqanka haatan aan ku wada nasanno dhegeystayaal heestan idaacaddeena doornimona dhegeystayaal maanta waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo